bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab الrajل yshtari الطcam إlى أjل وystarhin اlbaئc minh bالthmn rahna baaburajuli qofkiibu u baab yahay yashtari طacaama cunto iibsanayey ilaa ajalin waqti ku iibsanayey ilaa ajal yacnii hamankii iyo lacagtiibuu waqti keenaa ka bacdi waa deyn ayuu ku iibsanaa wayastarhinu lbaa'icu ninkii wax laga gatay ee baa'ica ahaana waa rahan dalbaa minhu kaa ayuu u rahan dalbayaa cuntadaa laga qaaday oo hamankaa ka maqan yacni xaggiis ayuu u rahan dalbayaa wayastarhinu lbaa'icu baa'iciina marka waa rahan dalbaa minhu mushtariga uu rahan ka dalbaa yacni bihamani hamanka dartiis bisababi thamani rahnan ayuu ka rahan dalbaa laba xugun baa halkan waa uga hadlayaa in maadaama sarif iyo waxyaabo la shardiyo taqaabud hoo iyo hoo aan soo haynay halkan wuxuu rabaa inuu ka galo waxyaabo aan taqaabudka loo shardinin baa jiro oo haddii badar iyo qofka uu gadanayo deyn waa ku qaada karaa haddana waxaa kaloo bannaan deyn maadaama lacagtii ay ka maqan tahay hamankii rahan inuu ka dhigo qofka laba mas'alo waay marka wabihi qaala wabilisnaadi qaala akhbaranii moxamed bnu aadama can xafs bni khiyaasin can ilacmash can ibraahima can اlأswad can caaishata qaalat ishtara الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu iibsaday min yahuudiyin yahuudi wuxuu ka iibsaday طacaaman cunto ilaa ajalin waqti intii ka ah inuu waqti ku keeno lacagta wa arhanahu wuxuuna u rahan dhigay dircahu dircigiisa ayuu rahan u dhigay oo dircigiisiibuu marka rahan u dhigay cambuurbereedki marka labada xugunba waa laga qaadanayo cunto in la iibsan karo deyn lagu lagu qaado karo cuntada iyo in rahan la dalbi karo oo markaa rahan qofkii uu dhigaayo ayb rahantu marka waa caqdi oo wasiiqo ah waayo waa kalsooni ninkan intay wax ka maqan yihiin cayntaasuu fiirsana haddii hadhow deyntii la gudi waayo waa isla gadayaan cayntii markii la gado deyntaa laga goosanaa inta kale loo dhaafaa isaga ayb qaala baabu rahni fi lxadari rahantii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi lxadari qofka negida ah oo aan safarka ku jirin inuu rahan dhigi karo ayb marka fi lxadar wuxuu baabkan tarjamada ugu sameynayo waxay tahay qur-aanka ayaa rahanta waxay ku timid safarka wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuuda qur-aanka marka rahanta markuu ka hadlayo safaruu sheegay safarku marka shardi ma aha oo iyadoo aan safar lagu jirinoo xadar la yahayna rahan waa la dhigi karaa daliilkeeduna waa sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam marka qur-aankiina safarkiiuu sheegay sunnadiina xadarkii ku dartay waa dhacdaa marka qur-aanku inuu wax sheego sunnadiina ay wax ku darto wax ku dariddaas marka ay sunnada wax ku darayso ma ahan inay iska hor imaanayaan qur-aanka iyo sunnada keliya sunnadii nebiga wuxuu tilmaamay wax qur-aanku ounan sheegin marka waxa uu qur-aanku ka aamusay oo ounan sheegin rasuulkii hadduu sheego macnaheedu inay iska hor imaanayaan maaha qur-aanka iyo hadalka nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh wabihi qaala ahbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadahanaa khaalidun qaala xadahanaa hishaamun qaala xadahanaa qataadatu can anas bni maalikin anahu mashaa ilaa rasuuli llahi sal ll slam nebiga ayuu ula socday uu u qaaday oo u geeyey bikhubsi shaciirin heed ama wax uun masagada u dhowaayee heed muufadeed muufaheed laga sameeyey iyo waihaalati sanikatin wa ihaalatin xayr sanikatin oo markaa xoogaa yar isbedeshay ayb qaala wuxuu yidhi walaqad rahana marka xaaladii nebiga waxay iska ahayd marka isagoo maalkiina helaayey haddana dadkuu ku bixinayo uu siinayay waxaa dhacaysa marka gurigiisa inaan dab laga shidin mararka qaar timirta weliba mideeda iska liidato yaa dhici jirtay inuusanba helinba nebiga sala allahu calayhi wasalam taas marka cay iyo nuqsaan ma ahan tawaaduciisa iyo ammaanay nebiga u tahay sala allahu calayhi wasalam walaqad rahana nebigu wuxuu rahan dhigay dircan dirci lahu isaga u sugnaaday cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa ayuu dhigay bilmadiinati madiina marka bilmadiinati waayo maxalu shaahidka mar haddii madiine la joogo xadaraa la yahay soo maaha negi waahay safar ma aha waayo nebiga madiine magaaladiisay ahayd marka maxalu shaahidku marka waa bilmadiinatida ayb faakada minhu wuxuu ka qaatay shaciiran heed ayuu ka qaatay liahlihi qoyskiisa uuna u qaaday tarjamada iyo xadiidka daahir waa mudaabaqadooda qaala baabu bayci maa shay beeciisii caddayntiisiibu u baab yahay laysa cinda albaa'ici midka wax iibinaya agtiisa aan ahayn macnaheedu waxaa weeyaan wax aadan adiga haysanin oon agtaada oolin ma gadi kartaa xukunkaasuu rabaa inuu ka hadlo marka aslan marka waxaa loo shardiyaa mabiicda shayga la iibinayo an yakuuna milkan lilbaa'ici ninka gadaayo inuu leeyahay isaga amase wakaalad uu ku gado inuu haysto oo ninkii lahaa uu ka haysto wixii marka adiga aada lahayn oo qof kale leeyahay oo aada ga marka wax qof kale uu leeyahay oo adiga aada lahayn inaad gaddo macnaheedu marka waxay noqonaysaa waxaa la yidhaahdaa baycu lfuduuliy waa baycu lfuduuli fuduuliga waxaa la yidhaha qofka aan asaga lahayn shay ouna lahayn iska gadayo bayculfuduuliguna marka waa inuunan ansaxaynin waa inuunan ansaxaynin bayculfuduuliga waayo milkigiisa male wakaaladna ma haysto nin wixiisu iska gaday qowlka qadiimkana wuxuu leeyahay hadduu ku raalli noqdo qofka ninkii alaabta iyo wixii iska lahaye waa ogolaaday hadduu yidhaahdo waa fula haddii kalena ma fulaayo xadiidka curwat bnu mudaris addaa'i baana loo daliishadaa markii nebiga hal diinaaru u dhiibay orod iisoo gaduu yidhi neef udxiyo ah labow soo gaday midow sii gaday marka hal diinaar ku gaday isagoo diinaar iyo neefkii wadow keenay nebiguna waa iska ogolaaday sala allahu calayhi wasalam waxa uu markaas gadaayana amar uma haysanin ama wakaalad ma caddo marka hadda haddii la ogolaado waa fulaaba qowlkaasuu ku dhisan yahay marka wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas waxumayd bnu mascadata can yaziida qaala xadahanaa ayubu can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula allahi sal l slama qaal nabigu wuxuu yidhi laa yaxilu ma bannaano ma xalaal aha salafun amaah iyo wa beycun iyo beec marka beec iyo deyn ma bannaano maxaa laga wadaa macnaha waxay tahay inaad tiraahdid waxaanan ku amaahinayaa kadibna markaas aada shay ka gadato qiimihiisa wax ka badan aa uga gadato shaygaanaan ku ayaan deyn kuu siinayaa bishardi inaad iga gadato waxaan kale lacagta suuqa uu ka joogana ka badan inaad iga siiso marka deyntaas maxay noqonaya marka deyn oo manfaco lagu raadinayo waay soo maha deyntan hoo shardi laakiin aniga iga gado waxaas qiimo intaas la-egna iga gado marka waa sal waa deyn iyo beec wada socdo waaye waxayna noqonaysaa qardi ama deyn markaa wax lagu raadinayo manfaco wa kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban deyn kasta oo manfaco qofka bixinayo u keento waa ribo waana muttafaqaa lagu yahay qaacidadaas walaa shardaani laba shardina ma bannaana oo fii beycin beec dhexdiisa ahaanayso hal beec waxay yidhaahdaan marka laba shardi oo hal beec ku dhex jirtaa maxay noqonee inta badan waxay ku macneeyaan bictuka haada shaya naqdan bikada wa nasii'atan bikada shaygaanaan kaa gaday hadda haddaad isiinayso kaash waa intaas haddii aada berri ama bil ka bacdi aada keenaysana waa io intaas marka waa laba shardi haddaad naqdi ku gadanayso waa intaas haddaad ku gadanayso ajalna waa intaas waan hal beec laba shardi oo hal beec ku jirto meeshaas marka dadka qaar sababta loo reebay marka maxay noqone sababtu waxay tahay waxa wax lagu gadanayo ayaan la ogeyn ma naqdigaa wax lagu gadanaa nasiicada miyaa lagu gadanaa lama oga xagga hamanka ayaa marka jahaalo ku jirtaa waxa wax lagu gadanayay jahaaladu ku jirtaa ee macnaheedu ma ahan haddii labadooda mid waa lagu heshii karaa haddii mid lagu heshiiyo labada shardi midaa la tuuray marka walaa shardaani maba oolaysa meesha wacalaa haadaa marka qofku haddii uu yidhaahdo shaygan naqdi kaash waa i intaas bilka bacdina waa i intaas hadduu yidhaha qiimihii bishaan ku qaatay waa kaa qaadanaa bil kadib aan kuu keenaa intaasaana kaaga gatay waa bannaan tahay bil itifaaq khilaaf xataa ma laha culamo badanaana soo rarayso ibnu taymiyaba uu ka mid yahay dadka gobol marka waxaas ribo waaye iyo iska dhahaan waxaan ribo kala aqoonin iyo iyo wax kala waaye waxaa la diidaya marka waxay tahay madhabta shaaficina sidaas waayaba waxaa la diidaya waxay tahay shaygan kaash waa io intaan bil kadib waa io intaan qofki waa qaatay inuu iska yiraahdo kow ku qaatay hadhow doodaa imaanayso qiimihii uu wax ku gatayaaba laga jaahil yahay ma banaana kaas marka yaa qofku haddii uu yidhaahdo shaygan waa io intaan kaash haddaad isiinayso waa boqol dollar bilka bacdi haddaad lacagta ii keenaysana boqol iyo labaatan waayo boqol iyo labaatankii aan ku qaatay uu yidhi waa bannaan tahay waayo maxaa yeelay labadii shay midaa la qaatay waxaa la diidaya iyadoon midna la qaadanin saas in alaabtii lagu qaato oo hadhow naqdigii iyo qiimihii kaashka ahaa iyo kii dambe oo gadaal laga keenayey midna haddaan la go-aansanin jahaalatu thamana meeshaas ku jirto wixii wax lagu gatay baa laga jaahil yahay saasuunan ku ansixaynin marka laakiin haddii labada mid laysla og yahay wax ishkaal ah male waana ijmaac oo arrintaas culamaa lmuslimiin ma isku khilaafsanaba ayb marka walaa shardaani fii baycin sidaas waa lagu macneeyaa waxaa kaloo la yidhaha walaa shardaani fii baycin bayculciinada bayculciina ibnulqayim waxaa laga wariyey inuu yihi axsanu tafsiirin fi shardaani fi baycin suuratu baycilciina bayculciina marka muxuu yahayna waxaa loo xeeladaysanaa ribo markaasaa waxaa la leeyahay baabuurkan yacni iamaahi deyn igu sii waa lagu qoraa marka waa la deyminaa waxaa la leeyahay shan kun oo dollar waa baabuurkii ninkaas maxaa lagu leeyahy baabuurkiiba u qaatay shan kunaa lagu leeyahay hadhow marka aayar markii la joogaba kii awal iska lahaa baabuurka oo iibiyey ayaa ninkii intuu u tago dib uga qaadanayo uga iibsanayo meequu uga iibsanaa marka afar kun marka maxaa meeshaas ku jira marka baabuurkiina ninkiisii uu ku laabtay ninkaana shan kunaa laga rabaa meeqowna qaatay afar kun marka kun dollar oo waxaa saaran afar kun iyo shan kun oo laka laysku bedelayay noqonay bayculciinihii marka sidaas ahaa laba shardi oo hal beec ku jirta waay shaygaanaan deyn kaaga gadaa bishardi hadhow waa kaa gada doonaayo ogow waa ogolah laba shardi oo hal beec ku jirta waa iyadana waa la yidhi walaa baycu maa shay beeciisana ma ma xalaal aha laysa cindaka agtaadaba aan oolin waxaadan haysanin inaad iibisaa ma bannaana marka walaa walaa baycu maa laysa cindaka lababa waa noqon kartaa waxaadan adiga lahayn ma iibi kartid leanna milki aada ku iibisaa ma haysa maa laysa cindaka waxaa kalou noqon karaa adaa iskale laakiin waa kaa maqan yahay ma dhiibi kartid hadda oo qofkii maalan dhulou leeyahay dhulkii waa laga haystaaba maalan mana soo dhacsan karo oo dhulkii intuu soo qaato ma soo dhacsan karo waxaa la yidhaha kaasoo kale marka hayru maqduuri tasliim waxaa la gadaayana waxaa shardi ah hoo inaad dhihi kartid qofka wax adiga marka aadan qofkii hoo dhihi karin inaad ka iibiso aadba lahaatide ma bannaana ilaa hal xaalad maahane haddii ninka uu ku yidhaaho waa anoo sidaas ogaan kaa iibsanaya anaa ka qaadanaya iska dhaaf qofkaas markaas waa ka iibi kartaa ilaa kayru maqduuri tasliimka waa baxaa haddii hadhow intuu or ordo or ordo wixii ay u hirgeli waayaan waa soo noqon karaan marka walaa baycu maa shay beyciisana ma xalaal ah laysa cindaka adiga agtaada aan ahayn maxalu shaahidka marka meesha wabihi qaala akbaranaa cusmaan bnu cabdillaahi qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan can cabaad bni اlcawaam can saciid bni abi caruubata can abi rajaa qaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi huwa moxamed bnu sayf abu rajaagaas marka waa moxamed bnu sayf waaye wahuwa alasdiyu alxudaaniyu hiqat rawaa lahu abu dawuud fi lmaraasiil wاnnasaa'iy can maطrin اlwaraaq can camr bni shucaybi can abihi can jadihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laysa calaa rajulin nin korkiisa ma ahaanin baycun beec ma laha fii ma laa yamliku wuxuunan hananaynin ou iibiyo wax isaga aanu milkinin qof inuu yacni beec geeyo ma u sugnaanin marka wakaalad laakiin waad ku gadi kartaa hadduu adiga ku wakiishay ee waxaa la diidaya waxay tahay waxaadan balahayn ama wakaaladna u haynin wabihi qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuuba qaala xadaanaa hushaymu qaala xadaanaa abu bishrin can yuusufa bni maahak can xakiimi bni xizaamin qaala sa'altu nabiya sal l slam nabigaan su-aalay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah yaatiini rajulu qofkaa ii imaanayo qof fayas'alunii albayca beec buu is-su-aalayaa laysa cindii shay buu is-su-aalayaa inaan ka gado aanan haysanin laysa cindii abiicuhu minhu waa ka gadayaa uma abtaacuhu waa usoo gadayaa kadib lahu asaga mina suuqi yacni yaan uga soo gadayaa ma bannaan tahay yacni ma soo gadaa oo kadib yacni intaan ka gado u fiirso abiicuhu minhu waa ka iibinaa uma abtaacuhu dabadeed waa soo gadayaa oo ma soo gadaa lahu isaga ma u soo gadaa mina suuqi ma uga soo gadaa qaala laa tabic wuxuu yidhi ha iibinin maa laysa cindaka waxaadan haysanin ha iibinin marka suuradan aada u faham waxay tahay nin baa u imaanayo alaabtaasaan rabaa buu leeyahy waa kaa gaday uu leeyahay keen meeqaa iiga gaday intaasoo dollar boqol dollar keen boqolkii waa ka qaadaa markaas kadib uu intuu baxo ou suuqa kasoo gadaa shaygii siddeetan ama wax lamiduu kusoo gadaa ninkiiu siinaa marka sidaasuu marka ku faa-iidaa taas ay marka wax la diidaya hal laakiin lama diidana ninkii waa kuu yimid waxaas iyo waxaas ma haysaa adoon dhihin waa kaa iibiyey iyo waa kaa gaday iyo halkaan ii faraysaa tiri iska fadhi meesha waa baxday suuqaad alaabtii kasoo gadatay dukaankaagaa keensatay waa ka gadi kartaa markaas ka bacdi beecu wuxuu dhacaa bacda an malagta shaygan markaad soo milkisa kadib inuu dhaco wax dhiba ma lahan laakiin waxaa la diidayaa intaad ka gaddo adiga oo labadiina beec idin dhex maro kad wixiina aadan haynin oo kadib aada doonto taas waa midda la reebaayo marka ya hasuuq waa isaga badan yahay waa isaga badan yahay qardada iyo waxyaabahaas oo dhan marka qof kaloo kasoo qaadaa waa gadaa shayga adiga un agtaada inuu yaallaa muhiim ah wax aadan haynin oo hadda kadib aad raadinaysid inaad qofka la gunudo beeciisa ma bannaana qaala baabu salami fi acaami salamkiibuu u baab yahay cuntadii dhexdeeda halkan wuxuu ka gelayaa marka salam salam waxaa la yidhaahdaa baycu mawsuufin fi dimma shay la tilmaamay in lagu gado dimme iyo mas-uuliyad aslan hadda waxaan soo marnay laa tabic maa laysa cindaka soo maahayn shay adigii kaa maqan oo gaa'ib ah oo maqan hagedinaa la yidhi salamka marka suuraddan bayculgaa'ib shay kaa maqan inaad gaddo ayaa laga soo reebaa suuraddan salamka oo salam marka muxuu noqonaa inaad tiraahdid qof ayaad lacag u dhiibaysaa lacagtan hoo waxaan kaa rabaa waqtigaas saacaddaas yacni taariikhdu intaas tahay meeshaan aan joogno inaad ii keento yacni shay sidaas iyo sidaas iyo sidaas iyo sidaas tilmaantiisu tahay maalan haddii shaygu uu yahay mobile oo kale haddii uu yahay wuxuu leeyahy mobile magacaas la shirkaddiisa modelkiisu saas yahay noociisu uu kaas yahay midabkiisu uu saas yahay wax walbo ou jahaalada uga baxaayo ayuu tilmaamaa lacagtiina waa hormarinaa ninkii waqtigaas marka la gaaro shaygiyaa laga rabaa marka salamka marka la joogo waa muslim dadka muslim muslamun ilayhi muslamun fiihi iyo muslamun bihi iyo iyo ra-sumaal iyo ra-sumaal mus muslim waa ninka wax gadanayo oo alaabta in loo keeno rabo waayo oo lacagta dhiibayo muslamu ilayhi ninka loo dirsanayo muslamu fiihina waa alaabta loo dirsanayo muslamu fiihi waa alaabta qofkan loo dirsanayo ra-su maalkuna waa lacagta uu dhiibayo shardi marka waxaa weeyaan ra-su maalkii in kulligiis meesha lagu dhiibo yani lacagta waa inaan laga tegin hal shay hal dirham inaan laga tegin shaygan maalan waxaa lagu heshiiyey shan kun oo dollar shantiiba inuu tiriyo ninka farta ka saaro waayo haddii la yidhaha ra-sumaalkii aan la dhiibin waxay noqonaya shay maqan in shay maqan lagu gado waa baycu lghaa'ibi bilghaa'ibi ama baycu deyni bideyn badeecadii waa deyn lacagtii waa deyn wax soconaya maaha marka badeecadii inay deyn ahaato waa la ogol yahay laakiin kaashki uu yaallo diyaar uu yahay gacantii uu ku jiro salamkii marka isaga macnihiisu saas waayo salam marka waxaa laga soo reebay bayculghaa'ib wixii maqnaa oo in la gada la reebay suuraddan salamka waa laga soo reebay salamna waa la yidhaha salafna waa la yidhaha shayga la diraayaa soo haray marka oo ninkan laga rabo inuu keeno oo xaqiiqatan mabiicdii ah wixii la gadaayay waa moogtahay muslamu fiihiga waxaa la rabaa inuu sifaysmi karo wax aan sifaysmi karin oon la tilmaami karin malkala ma la yeeli karo waayo doodiisaa badanayso walidaalika maalan inuu yidhaahdo lacagtan hoo waxaan kaa rabaa inaad ii keento boqol xaboo rooti ah rootigan la dubay lama dabdi karo hadhow waxay isku khilaafayaan dabkiyaa ka batay waa ceeriin waa saas maadaama aan dabka inta uu ka gelayaba aan la dabdi karin salam ma galo waxyaabaha noocaas oo kale xayawaanka oo kale salam mama gala isaga laftiisa waayo xayawaanku siyaalo badan oo isku bedbedeli karaayay dhahaan culimada qaar macnaa wax oo marka hadhow neefkan aniga waa caato waa ciilan yahay sidaan rabay maaha cayilka aan ka rabay maaha lama dabdin karo laakiin waxay la dabdi kara haa maxaa la dabdin karaa maalan galley cad yacni soddon suus lacagti waa tanaa soddon suus iyo keen galley cad masagada noocaas iyo noocaas iyo keen waqtigaas koon baa lagu beegaa waa la dabdi karaa soo maaha middaas ma iskhilaafaysa وبه qال أخبرنا عبد الله بن سعيد qال xdثna يحyى وهو بن سعيد القطان عن شعبة عن cبد الله بن أbي المجالد magaciisa cبداللahina waa layidhi محمedna waa la yidhi إmام البخاري في تaarيkhihi wuxuu ku daray تaحتa المحمdين ayuu ku daray محmed yaalka أبو dاودna wuxuu جزmiyey iyo iبن حبان cبداللahi magaciisu inuu yahay wa huوa كuفiy ثقة qaala sa'altu bna abi awfa baan su-aalay can isalafi salamka faqaala wuxuu yidhi kunnaa nuslifu lacagtaan u hormarin jirnay calaa cahdi rasuulillahi sala ll ly slam waqtigii nebiga iyo wa abi bakrin iyo wa cumara fi lburi iyo washaciiri iyo watamri bur ama shaciir ama timir intaan lacagta u hormarinaan dhihi jirnay timir saa iyo saas noo keen ilaa qowmin qolo ayaan u hormarin jirnay kaashka lacagta laa adrii aanan ogeyn a cindahum waxaas aan ka dalabnay inuu agtooda yahay iyo in kale am laa mase inuunan ahayn marka laa adri a cindahum maxaa laga wadaa a cindahum aslu shay yani macnuhu markau maalan lacagtii dhiibo uu yidhaahdo timiraan kaa rabaa ama qamadi baan kaa rabaa waqti hebel ayaa qofkan sidaas la lacagta loo dhiibayo shardi maahan inuu beereley uu yahay qasab maaha qamadigan ama timirtan asalkeeda yacni geedka inuu leeyahay geed timireed inuu leeyahay shardi maaha beer ay ka baxda masage shardi maaha inuu leeyahay keliya isaga waa laga rabaa wixii un waqtiga inuu keeni karo unbaa shardi ah bis ayb laa adri yani aanan og ilaa qowmin qolo qolada oo laa adri aanan ogeyn a cindahum am laa wabnu abza ibnu abzana qaala wuxuu yihi waa saxaabi kale yacni midla dalika sida ibnu abi ofaay oo kale yii marka meesha waxaa laga qaadanayaa shaciirta iyo qamadiga iyo timirta iyo in gadaal laga qaato oo gadaal laga keeno lacagtoodiina lasii hormariyo marka lacagtaa loo dhiibaa ninkan hadhowna waxaa laga rabaa inuu alaabti keeno waqtigii lagu talagalay qaala baabu salami fi zabiibi salamkiibu u baab yahay xukunkiisa caddayntiisa fi zabiibi zabiib in salm laga dhigto zabiib wa bihi qaala akbaranaa maxmuud bnu ghaylana qaala xadaanaa abu dawuuda qaala akbaranaa shucbatu qaala xadaana bnu abi lmujaalid wa qaala marata cabdullaahi wa qaala marata muxamed qaala wuxuu yihi tamaara abu burdata iyo cabdullaahi ibnu shadaad ayaa dooday fi salami bay ku doodeen salamka faarsaluunii waxay ii direen ila bni abi awfaa fasa'altuhu waan soo su-aalay faqaala wuxuu yihi kunnaa nuslimu waan hormarin jirnay lacagta ama shaygaan wax ku gadanayno calaa cahdi nabiyi sal ll ly slam waqtigii nebiga wa calaa cahdi abi bakrin wa calaa cahdi cumara fi lburi qamadi inaloo keena markaa burka shanigiisa washaciiri iyo wazabiibi maxalushaahidka waa kan marka watamri iyo timirtii ilaa qowmin baan u dhiibi jirnay u hormarin jirnay maa nuraa aanan malaynaynin cindahum waxaas inay beerahooda ay leeyihiin ila ninkuu moogtahay beer xataa hadduusan lahayn waa soo gedi karaa moogta suuquu kasoo gadan karaa nin beer lahu kasoo gadan karaa wasa-altu bna abza baan su-aalay buu yidhi haddana ibn abi mujaalid faqaala midla dalika ayuu yidhi qaala baabu salafi fi thimaari miraha in lacagtiisa la hormariyo miraha oo dhan wbihi qala akbaranaa qtaybaة bnu saciidi qala xadaanaa sufyaanu wa ibnu cuyayna can ibni abi najiixin can cabdillaahi bni kahiiri can abi lminhaal qaala samictu bna cabaasi qaala qadima rasuulu lahi sal l slam almadinata nebigu madiinuu soo galay wahum yuslifuuna fi اthamari miraha ayaga oo lacagta lagu iibsanayo hormari jiray intay lacagtii hormariyaan miraha gadaal looga keeno alsanatayni wathalaatha laba sano iyo saddex yacnii lacagtii buu dhiibayaa wuxuu leeyahay saddex sano kadib ama laba sano kadib ama sanad kadib ikeen ilaa beeraha qaar lixdii bilooday mar soo go-aan kuwa sanadkiibay mar soo go-ayaan soo mahan marka ninkan lacagtii baa la sii siinaa isaga waxaa laga rabaa hadhow inuu alaabtaas keeno ayb fanahaahum nebigu waa ka reebay marka sanad labo saddex ogaa dhiraraa ku jiro wa qaala wuxuu yidhi man aslafa qofkii hormariyo wixii wax ku gadan lahaa falyuslif ha ku hormariyo fii kaylin macluumin beeg la yaqaano wa wasnin macluumin iyo miisaan la yaqaano ilaa ajalin macluumin waqti la yaqaano yani markii hore marka sanad iyo laba iyo saddex sanadka marka waxa soo baxaayo iyo wax layslama xadidin yani marka nebigu taasuu ka celiyey lacagtan qaado beertaas waxay kasoo go-o anaa iskale sanad iyo laba iyo saddex inay wax kasoo go-aanna waa dhici kartaa inayna wax ka go-in inay badato inay yaraato marka waxaa la yidhi war haddaad mucaamilada aada ku dhaqmaysaan nebigu wuxuu yidhi ninkii nin wax u hormariyo beeg la yaqaano ha ugu hormariyo waxa uu qaadanayo hadhow wax beegooda la yaqaano oo miisaankooda la yaqaan ha noqdo waqtigoodana macluum uu yahay meeshaan marka ilaa ajalin macluumintan ayaa culimada badanaa waxay ka qaateen al-a'ima thalaatha iyo shaafici marka laga reebo waxay ka qaateen salamku mu-ajal inuu noqdaa qasab ah haddii aada kaashkii hormarisoo dhiibto lacagtii waa in bil ka bacdi ama dhowr maalmood ka bacdi ama maalin kadib ama usbuuc kadib yacnii badeecada waa inay waqti qaadato lacagtii waatana haddana ii keen ma ansaxayay leeyihin ma ansaxayo marka salamkaa laba nooco marka xaalli iyo mu-ajal kan mu-ajalkaa waa laysla ogolyahay laakiin asalamu lxaallu midka hadda xaalka ah alimaamu shaafici isaga waa ogolyahay waayo wuxuu leeyahay haddii ninkii inta lacag laga hormarsaday bil iyo lix bilood uu sugaayo badeecadii haddaa laguu keenaa min baabi owlaa waayo maxay ka dhibeena waaba sidii tanaaba dhib yar uu leeyahay nacam ninkii lacagtiiba u dhiibay isla markii waa baxay waa usoo qabtay alaabta marka kaas lama diidayuu leeyahy waayo kii ka khatarta badnaayaa la ogolaaday min baabi owlaa waayo kan u dhaha ayb xadiidkan ilaa ajalin macluuminna wuxuu uga jawaabay haddii salamku uu mu-ajal yahay waa in waqtiga laysla sheego haddii uunan mu-ajal ahayn laakiin oo haddaba laysa siinayo waqti in la sheego uma baahna leanna haddaaba laysa siinaa soo maahna ayb haddii marka aan waqti la sheegin wuxuu ku xambaaraa xaaliga meeshaas marka iyadana khilaafkaas baa yaa ku jira qaala baabu istislaafi alxayawaani wastiqraadihi xayawaan in la amaahdo oo yacnii in la deynsado xayawaan in marka uu qofku deynsado ama uu amaahdo wuxuu tarjamadan u keenayana waxay tahay xayawaanku ma wuxuu ku jiraa ashyaa'da ribowiyaadka amase ma waxaa loo shardiyaa marku qofku neef xoolaa markuu qofka amaahdo asagii oo kalena uu ugu gudo inay isla ekaadaan hoo iyo hoo in lays dhaho maxaa ka shardi ah taasuu rabaa baabkan inuu ku sheega marka wa bihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdالraxman huwa bnu mahdiy qaala xadaanaa maliku can zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaari can abi raaficin ana rasuula اllahi sal l slama istaslafa min rajulin nin ayuu ka amaahday bakran qaalin qaalin qaalin yar neef geeloo qaalin ah buu ka amaahday faataahu ninkii baa u yimid nebiga yataqaadaahu isagoo ka gudsanayo bakrahu qaalinkiisa faqaala lirajulin nin baa markaa wuxuu ku yidhi nin buu ku yidhi nebiga indaliq tag fabtac lahu bakran qaalin usoo gad orod tagoo suuqa qaalin uga soo gad faataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi maa asabtu maanan soo helin ilaa bakran qaalin rabaaciyan oo fool dhacsaday khiyaaran oo kiisa ka fiican in suuqii wax kale waa laga waayay mid kiisa ka fiican oo fool dhacsaday aan soo arkay noociisa kiisa waa la waayay faqaala wuxuu yidhi acdihi c kaas c fa ina khayra almuslimiina muslimiinta kan ugu khayr badan axsanuhum qadaa'an waa midka ugu gudid wanaagsan kan markuu wax gudaayo ugu fiican ayb marka xayawaan in la deynsan karaa meeshaas laga qaadana keliya waxaa ku jirta sinaacada xadiidiga in daliq fabtac suuq uga soo gad riwaaye ibnu khuseyme iyo muslim iyo ay warinayaanna waxay leedahay in laga siiyey geela sadaqada sakadii geeleedii markii uu yimid ayuu yidhi mid uga soo bixi oo sii ninkan see loo jamcinaa marka riwaaye riwaayana waxay leedahay min ibli sadaqaa laga guday riwaayo kalena waa midaano waa loo soo gaday bay leedahay ma isdiidayaan ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaa marka nin sadaqadii yacni geeli sakada ee masaakiinta loo qeybinayey nin la siiyey ayaa laga soo gaday waana lasoo gaday fil xaqiiqana geeli sadaqada waayahay geelaas sidaasaa labada riwaayo marka loo jamciyey ayb waxaa kaloo laga qaadanaa qofka in loogu gudi karo wixiisa wax ka badan laakiin waa haddaan la shardinin maalan qofkan waxbuu ku amaahiyey deyntiisii baad u gudday waxna waa ugu dartay asagana ma shardisanin heshiis laguma gelin shardi m maunan shardisanin min baabi xusni lqadaa waay marka wax gudid wanaagsan waay taas وبه qال أخبرنا عمرو بن منصور qال xdثنا أbو نعيم qال xdثنا سفyان عن سلمة بن كhayl عن أbي سلمة عن أbي هريرةa qال kاna لرaجuل عlى النبي صلى اه عل وسلم nin baa nebiga dushiisa waxaa ugu sugnayd sin min الإbili da oo geela ka mid ah neef geela oo da'diisa la yaqaano fajaءa waa yimid yتqاضاahu isagoo ka gudsanayo faqaala wuxuu yihi أcطuuhu siiya falam yajiduu ma aynan helin ilaa sinan fowqa sinihi da oo da-diisa ka weyn unbay heleen qaala wuxuu yidhi acduuhu siiya faqaala wuxuu yidhi awfaytanii waa ii oofisay faqaala rasuulu llahi sala ly slam ina khiyaarakum axsanukum qadaa-an kuwa idinkugu wanaagsan kuwa idinkugu gudid fiican wa wabihi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa mucaawiyaةu bnu صaalixi qaala samictu saciida bna hani yaquulu samictu cirbaada bna saariyata yaquulu bictu min rasuuli اllahi sal l slama bakran nebigan waxaan ka gaday qaalin qaalin faataytuhu waan u imid ataqaadaahu anoo ka gudsanayo faqaala ajal haa buu yihi laa aqdiika haa kuu gudi maayo ilaa najiibatan mid ka wanaagsan maahane wax kale kuugu gudi maayo faqadaanii waa ii guday faaxsana qadaa-ii gudidaydana waa wanaajiyey wa jaa-ahu acraabiyu nin reebaadiya u yimid yataqaadaahu ka gudsanayo sinahu geelii ou amaahiyey midku da-ah faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi acduuhu siiya sinan da fa acduuhu yowma-idin jamalan ratibayba siiyeen ka weynkiisi faqaala wuxuu yidhi hada khayru min sinii ninkii baa wuxuu yidhi aniga kan ku amaahiyey iyo kan kana khayr badan faqaala wuxuu yidhi khayrukum khayrukum qadaa-an kan idinkugu wanaagsan waa kan idinkugu wanaagsan xagga gudidda qaala baabu bayci اlxayawaani biاlxayawaani nasii'atan xayawaan in xayawaan lagu gado madal ayb yani neef ari oo kale u soo daynsanaa mar kaleu neef kale keenaa yani tarjamadii hadda in la daynsan karay ahayd midaanin midaanina waxay tahay hoo iyo hoo in laysdhaho qasab maaha saa darteed marka xayawaanku ribowi ma noqonayo marka wabihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin qaala xadahanaa yaxyaa yaxya bnu saciidi wayaziid bnu zurayc wkhalid bn اlxaariث qaluu xadaanaa shucbaةu xaa waأkhbaranii أxmed bnu fadaalata wahuwa abulmundir الnasaa-iyu saduq rubama akhطأ أxmed bnu fadaalata bn ibrahim qala xadaanaa cubaydullahi bnu muusa qala xadaanaa اlxasan bnu صaalix can bni abi caruubata can qataadata can اlxasan can samurata ana rasuula اllahi sal ly slama nahaa wuxuu reebay can bayci alxayawaani bilxayawaani in lagu gado nasii'atan madal xanafiyadaa marka xadiidkan qabsatay xadiidkan laakiin waa riwaayat alxasan can samura xasanna inuu samuro ka maqlay khilaaf dheer oo marar badan aan ka hadalnay ayaa ku jiro kan dambe laakiin aan ku aqrina markaasaan sheegayna qaala baabu bayci alxayawaani bilxayawaani in lagu gado yaddan biyadin iyadoo hoo iyo hoo ay tahay mutafaadilan kala badan isagoo kala badan iyo hoo iyo hoo inay noqoto kee yani see loo gadaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can abi zubayr can jaabirin qaala jaa-a cabdun addoon baa yimid fabaayaca rasuula اllahi sal ly slam cala alhijrati nebigii wuu kula mubaayacooday hijro walaa yashcuru nabiyu sal ll slam nebiguna ma dareemin anahu cabdun inuu addoon yahay fa jaa-a sayiduhu sayidkii ninkii iska lahaa baa yimid yuriiduhu isagoo rabo addoonkiisii faqaala nabiyu sal l slama nebigu wuxuu yihi bicniihi iga gado waa yahay fashtaraahu wuxuu uga gatay bicabdayni aswadayni laba addoon oo madmadoow ninkii addoonkiibau laba uga bedeshay huma lam yubaayic ma la mubaayacoonin nebiga axadan axad bacdu markaa kadib xataa yas'alahu ilaa uu su-aalo acabdun huwa addoon inuu yahay iyo in kale marka bicniihi fashtaraahu bicabdeynidan baa waxaa laga fahmaa marka tafaadulka in la ogol yahay ilaa hal buu laba ku gaday moogta waana naf wahay yadan biyadinna waxaa laga qaatay meeshaaba lagu kala qaatay hoo iyo hoo waay marka iyada ishkaal baa jiro xadiidka xadiidkii hadda hore samura yadan biyadinta waa ogol yahay ilaa wuxuu reebay soo maaha nasii'atan madal haddii la reebay taqaabuduu shardina midkaana tafaadulkiiba u ogol yahay ayb meeshaas marka xadiid kalaa jiro saddexaad oo cabdullaahi bnu camr bni alcaas uu warinayay nebigaa wuxuu amray ciidan inuu diyaariyo ayuu amray cabdullaahi marka wuxuu yidhi fajaca waxaa dhammaaday marka xoolihii gii owrtii fajacaltu aakhudu lbaciira bilbaciirayni hal rati booskiisa laban aan aan ku bedelaayay ilaa ibili sadaqati meeshaas feeri marka ilaa ibili sadaqa macanaa ciidanaa la diyaarinayay waxaa dhammaaday awrtii iyo wixii la raran lahaa markaa nebigu wuxuu yidhi geela zakada ka soo amaaho hal meeshaad ka qaadana hadhow laba ugu bedel soo lama fahmin marka meeshaas laba shaya marka ilaa ilaa ibili sadaqa yani marka cafwan waxaan ujeedaa macnaha yacni rad owrbow amaahday intay ka imaanayso geela sadaqada ilaa hadhow moogtahay geela sadaqadaa lagu bixin rabaaye ilaa waxaan maslaxo caam u haye meeshii hal laga qaadayna laba in lagu bedelo amray meeshaas marka waxaa ka muuqanayo in la kala badi karo iyo nasii'a hadda inta la qaado kan kale in gadaal mar dambe la keeno yaa bannaan waana sidaas marka jawaazu bayci alxayawaani bilxayawaani nasii'atan mutafaadilan caliy ibnu abi aalib iyo ibnu cumar iyo ayaa ku tageen xadiidkaas cabdullahi bnu camr bni alcaas baana tusaaya baynamaa ibnu cabaas uu ku tegay isaga xadiidkii hore oo ahaa inaan waa la kala badi karaa laakiin nasii'a maya waa in meesha lagu kala bedesho saxaabada marka saas iskugu khilaafsanayn axaadiidtana kii horena waxbuu waa mancinayey midkan cabdullahi binu cumarna waa ogolaanaya imaamu shaafici marka isaga waa jamciyey ayb oo wuxuu ku jamciyey oo uu tilmaamay ilaa waxaa ku jirta saddex madhab mas'alada laba waa sheegay waa bannaan tahay ma bannaana iyo imaamu maalig oo isaga dhahayo laba isku jinsi ah hadday yihiin ma bannaana geel iyo geel laakiin hadday kale jinsi noqdaan geel iyo ari oo kale waa bada waa tafaadulka waa bannaan yahay madaahibtaasaa marka ayaa ku jirto meeshaan saddexdaas madhab baa marka yaa meesha yaa taallo xadiidka marka wuxuu ku jamciyey labada xadiid alimaamu shaafici nahyiga oo xadiidka samura nahaa can bayci alxayawaani bilxayawaani nasii'atan waa hadday labaduba maqan yihiin way labada dhinac markay nasii'atan ay ka yihiin oo markaas maxay noqonaya baycu dayni bidayn ama baycu lkaali-i bilkaali xadiidka samura saasuu ku xambaaray xadiidka cabdullaahi bni cumar bni alcaasna wuxuu ku xambaaray labadan haddii mid joogo kan kale uu maqan yahay waa la ogol yahay waana sida ugu roon in saas loo jamciyo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed